wararka ka imaanaya gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oon heebtooda lageyn lagu arkay dhowr magaalo oo ka tirsan gobolkaas arrintaas ay walaac xoogan ka muujiyeen dadka shacabka ah magaalooyinka ay dul hahaabayeen waxaa ka mid ah boorama baki zayla iyo lughaye oo ka tirsan gobolka awdal oo ka taliyo maamulka isku magacaabay somalilan dadka rayidka ah ayaa sheegaya in diyaaradaha ay ku duulayeen joog sare iyadoona mararka qaar joog hoose ay ku socdeen goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradaha ay yihiin kuwa qumaati u kaca islamarkaana guuxooda aad u weyn yahay ayna ka dideen xoolaha dadka ku dhaqan gobolka awdal inkastoo aan loogeyn dowladda leh diyaaradahan dul hayhaabaya gobolka awdal haddana magaalooyinka ay dul hayhaabayeen waxaa ka mid ah zaylac iyo lughaye oo bilo ka hor ay booqasho ku imaadeen wafdi ka socda dowladda xabashida itoobiya waxaana la qorsheynayaa inay saldhigyo militari ka samaystaan ciidamada xabashida itoobiya gobolka awdal mas-uul ka tirsan maamulka isku magacaabay somalilan oo arrintan ka hadlay ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan isagoona muujiyay inay ka warhayaan diyaaradahan wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaradahan ay yihiin kuwa sahan ah oo ay soo dirtay dowladda xabashida itoobiya bilowgii sanadkan ay ahayd markii muuse biixiyo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed ay wadagaleen heshiiskaasoo dowladda xabashida itoobiya muuse biixi ku siiyey labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya